baarlamaanka labadiisa aqal waxaa ku jirta saddex sarkaaloo boliisa ku jirta oo laba taliyaan ay ka mid yihiin mudane madaxweyne waxaa ka mid ah aqalka sare sareeyagaas cabdi xasan cawaale qaybdiid waa ku tashanaysa haddii ilaa idma codkii booliiska waay booliiska iskale codkaas waxaa kaloo ku tashanaysaa sareeyagaas shariif sheekhuna maye oo gadaashaada fadhiya asna waa aqalka hoose waxaa kaloo ayadana waa cod cod booliisa codkaas waa ku tashanaysaa waxaa kaloo ayadana sharaf ku ah mudane madaxweyne raggii adiga aad darajada u xirtay ee laba xidiglayaasha ahaa ee sagaal iyo tobanka jaamiciga ahaa nin ka mid ah oo la yidhaahdo laba xidigle maxamed ibraahim cabdi diyeeshe asna wuxuu ku soo baxay aqalka hoose codkaasna waqtasna insha allah